hay-adda khayriga alraxma ayaa ka hirgelisay deegaanka dalow ee gobolka saaxil laba ceel biyood oo ay soo waqafeen walaalo muxsiniin ah madasha lagu daafuraya labada ceel biyood ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan hay-adda alraxma iyo bulshada qaybaheeda kala duwan axmed cismaan cabdi oo ka tirsan hay-adda alraxma iyo injineer maxamed sadiiq yuusuf ayaa ka warramay faa'iidada ay u leeyihiin ceelashan dadka deegaanka kan imikaanu taagannahay waa ceelka koowaad ceelkaas oo ay noo soo wakiisheen xikma maxamed yuusuf iyo hooyadeed khatraac ow ismaaciil waxay ceelkaa waqfi ugu bixiyeen maxamed yuusuf aadam ceelkaas oonu anaguna geynay meel ku habboon oo baahi deegaankani ay u qabeen inay helaan ceelalka xidhan ee noocan oo kale ah marxuumka loo bixiyena aanu halkaa maanta ceelkaas ugu dhacay tahay meel munaasiba oo ku habboon ilaahay subxaana watacaala marxuumkaana waxaanu uga baryaynaa inuu sadaqada jaariga ah ay ehelkiisu u bixiyeen ilaahay subxaana watacaala ka abaaliyo oo uu gaarhsiiyo dadka deegaankuna ay ceelkaa ilaashadaan iyaguna awlaadiisa iyo ehelkiisa usoo bixiyeyna ilaahay subxaana watacaala uu ka sadaqada ay u bixiyeen iyagana uu ka abaaliyo halkay ka soo saareenna wax khayr qaba uu alle subxaana watacaala ugu bedelo ceelkan labaad waxaana soo gaadhsiisay farxiye maxamed madar waxaa ceelkan waqfi loogu bixiyey naasir jaamac axmed isagana oo marxuumaho geeriyooday ilaahay subxaana watacaala isagana naxariistii jannaha ka waraabiyo waqfigaa loo bixiyeyna ilaahay subxaana watacaala ha gaadhsiiyo ciddaa soo bixisay ehelkiisaana allaha ka aqbalo saasaanu markaa labadii ceelba maanta aanu ku daafurnay oonu dooxaa dalow deegaankaa dalow aanu kaga daafurnay ee gobolka saaxib
halkan maanta waxaanu ka hirgelinay oo waxa weeye la daahfuraya laba ceel biyood oo jimciyaddu raxma waxa weye magaranaysaa inoo wakiilatay inaan magaranaysaa anagu dhismahan samayno ceelashan oo shub lagu soo xidhay deegaankan waxa weeye waxa weeye deegaan ballaadhan oo reer guuraagu dego oo laga cabo xoolu ka cabaan dadkuna aad ugu dhibanaayeen waxa weye magaranaysa ceelashoo kalen aanay ka jirin laba ceel baan markaa maanta halkan samaynay ceelashu waa ceelasha shubka lagu xidhay ee dhismaha lagu xidhay ee muddo dheer magaranaysaa jiraaya oo waxa weye shub lagu soo xidhay adag ciddii soo baxsatana ilahay miisaanka xasanaadka ugu diro waxa weye meel magaranaysa munaasibka ayay ceelashani ku dhaceen wax la bixiyo lasoo saarana waxa ugu qaalisan oo la baxsado biyaha ugu qaalisan markaa ilaahay miisaanka xasanaadka dadka magaranaysa waalidkoodu bixiyey qaar ka mid ah dadka deegaanka dalow ee gobolka saaxil ayaa u mahadceliyey walaalaha muxsiniinta ee bixiyeen lacagta lagu dhisay labada ceelbiyooda halkanaynu maanta joogno oo aadalow marka hore waxaanu u mahad celinaynaa hay-adda qoday ceelkan araxma iyo cidda waqfiday ceelkan labadaba waxaanu leenahay ilaahay miisaanka xasanaadka idinku daro sidaas daraadeed markaa waxa weeyaan maanta waa alxamdullah rabbilcaalamiin in ceelashan dibadda ceelka dooxa uga baxsanna loo qoday laakiin ceelashii deegaankani waa deegaan ballaadhan ceelashi koow iyo labama taagna waxa aanu codsanaynaa oon rajaynaynaa in aanay ku koobnaanin intan ee howl dambe iyo ceelo dambe naloo soo kordhiyo oo naloo naloo qabto ceelashan rag baa dad baa ku soo tabarucay inay baahidii halkantiiley daboolaan oo ilaahay dartii ay ula soo baxaan sidaa daraaddeed iyagana ilaa allaha miisaanka xasanaadka ciidan ka cabaysana ilaahay dhadhama shafeele allaha uga dhigo qolada deegaanka ee biyahan loo sameeyey inay dayac tirtaan oy ka shaqeeyaan oy u dadaalaan baa la doonaya habeen iyo maalinba ilaahayna ugu mahadnaqaan nibcada ah marxuumkaas loo soo bixiyeyna ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro ifka ilaahay ka sawaabiyo aakhirana ilaahay ugu barbaariyo taasaynu u rajaynaynaa degaan aad u ballaadhan ayaannu nahay yaalla meel hayjada oo bilaa biyo ah ayaannu deganayn ilaahay baa marka hore horta mahadleh dadkan ilaahay noogu soo dhiibay ee xasanaadka u bixiyey waalidiintoodana allaha ka sawaabiyo jannada allaha ugu bushaareeyo cadaaba qabriga ilaahay ha ka kor yeelo annagana dhadhamo shifale ilaahay ha nooga dhigo deeqdaa ay u bixiyeen waalidkood annagana aanu kaga raysannay oomanaha iyo haraadka iyo hayjadahaanu naallo inaan markaa labadaa ceel mas-uuliyadoodaanu qaadnay dadka degaankan aanu ka waraabinayno aanu axfidayno aanu ilaalinayno insha allah ilaahay hanagu asturo labadan ceel biyood ee laga hirgeliyey deegaanka dalow ee gobolka saaxil ayaa wax badan ka tari doonta baahidii ay u qabeen dadka deegaanka biyaha